เองsaaxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dharkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga uu ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
kulanti wacan oo wanaagsan akhayaarta hawada naga dhegaysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiya haysnaa ee wadiisogaariyaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo aad ka dhegaysataan raadiyaha isnaa jawaab arshabelaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijka idila socodsiinayo anigoo timcadde saaxiibadaadu waa dar gacan ku siiyo sama kuu falaayiyo dharkala sugaariyo ku dhiga sinsaaro seedaha ku gooye
mar kale ku soo dhowaada barnaamijka dooda toddobaadkan eebaha duraali ka noqda waxaan ku eegaynaa sida bulshada iyo maamulka ay ugu wada shaqayn karaan nabadda iyo horumarinta magaalada jowhar waxaana barnaamijka marti noogu ah cabdisalaan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar guddoomiye ku-xigeenka deladda naafada gobolka shabeellaha dhexe iyo guddoomiyaha xaafadda handiwadaag ee magaalada jowhar
geed baan shalay ku soo baxay shanqartiisa khayraada
ilaalinta deegaanku waa mas-uuliyad dhammaanteedna saaran ma ahan mas-uuliyad saaran dowladda hogaamiyeyaasha iyo dadka ka shaqeeya arrimaha deegaanka oo keliya dalkeenna waxaa ka jira dhibaatooyin baaxad leh oo dhanka deegaanka ah sida nabaad guurka dhibaatooyinka la xiriira maareynta qashinka abaaro iyo sidoo kale dhaqamada dhaqashada xoolaha iyo beeraha oo deegaanka waxyeela waxaa sidoo kale deegaanka dhibaato ku haya bacaha iyo jarista dhirta dhammaanteen waa inaan deegaanka ilaalino shanqartiisa khayraada shibdaamus qaalibi wixii dhacayna ii sheeg waa hagaag dhegaystayaal fariinta intaasaynu gaga gudubno markaana waxaan si toos u gudagelaynaa doodda waxaan soo dhoweynayaa guddoomiye ku-xigeenka diladda naafada gobolka shabeellaha dhexe isaaqa xeedar akhiil marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaayo magaalada jowhar marka xigta sidee bulshada iyo maamulka ay ugu wada shaqayn karaan nabadda iyo horumarinta magaalada jowhar maamulka iyo bulshada oo iskaashanayo waxay uga wada shaqayn karaan in ay horta iska warqabaan maamulka iyo bulshada ay iska warqabaan maamulkana maaragtay bulshadiisa uu ka warhayo bulshadana maamulkeeda iyo meesha ay wax u marayaan ay ka warhayso laakiin waxaa maaragtay meesha ku jiro horta markii hore bulshada laftirkeeda ma siman tahay bulsho aan sineen siday maamul ula shaqaysan kartaa oo kala sarreyn ay ka muuqata dhexdeeda siday maamul ula shaqayn kartaa taas caqabadaasna meesha ku jirtaa waa tahay markana aqoon-yahan cabdisalaan maxamed marka hore kusoo dhawow raadiyaha marka xigta sidee bulshada iyo maamulka si wada jiraha ay ugu wada shaqayn karaan nabadda iyo horumarinta magaalada jowhar maasha allah raadiyo isnaain aad aada umahadsantihiin sida wacan wanaagsan aa usoo bandhigteen barnaamijyada noocaan oo kaleeta oo dood wanaagga ah waa idinka mahad celinaynaa bulshada iyo maamulka horta hadday wada shaqaynin waxaa meeshaas ka jiro cilad weyn oo xal fiican u baahan bulshada reer jowhar iyo maamulka reer jowhar intaba waxaa jirto inay si toos iskula wada shaqeeyaan bulshadana waxaa laga rabaa inay maamulkeeda ay ku xirnaato maamulkana waxaa laga rabaa bulshada wax allaale iyo wixii uu usoo helo oo barnaamij amba wixii oo ah bulshada waxtar u leh inuu si toosa oo cadaalada uu bulshada wax ugu qabto marka maamulka taasaa laga rabaa bulshadana waxaa laga rabaa inay maamulkeeda la shaqayso oo si wanaagsan oo ilaa hadduu kuu diidin xaq la-aana oo ilaa hadduu kuu diidin wanaag ku jiro sida nadaafadoo kaleeto iyo dhallinyarada wax bartoo kaleeto inay wacyigelin sameeyaan inay bulshada kaleeto oo wax baranin inay wacyigelin u sameeyaan inay wax fahansiyaan maamulka waxtarka uu leeyahay in lala shaqeeyo inay fahansiyaan laga rabaa dhallinyarada waa tahay aqoon-yahan cabdisalaan aad ayuu mahadsan yahay markana guddoomiyaha xaafadda handiwadaag ee magaalada jowhar mudane cismaan marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta sidee bulshada iyo maamulka si wada jir ah ay ugu wada shaqayn karaan nabadda iyo horumarinta magaalada jowhar aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay weliitima cadde ee marka ku dhowaha idaacaddaysnaay waana ku mahadsantihiin ee martiqaadkan aad noo samayseen iyo doodahan waana wax loo baahnay mar hore in la diyaariyo marka ee marka xiga markaan soo laabtay wada shaqayntii ama horumarkii horta wada shaqayntu waa wax aad iyo aad loogu uh, u wanaagsan marka xiga marka eh, horumar la leeyahay horumar wuxuu u imaan karaa marka lays layskaashado horumarka waxaa ka horeeya in lais aamino horto is aaminadaas oo ka imaan karta bulshada iyo maamulka maamulku een, asagoo ma aha dad ka yimid macnaha qof ka yimid eh, cirkan kasoo degay maaha eh, waxyi qoran maaha marka eh, waxa uu kasoo dhex baxay bulshada birina wuxuu ku noqonayaa haddana bulshadii bulshadii uu dhex degan yahay waa deegaan marka een, hadda tusaale kasoo qaad een, anigaan cismaana maanta haddii oon uu dilayo ama adiga timacda hadduu oonku dilayo eed webiga bi- agtaada u qurquro- oo durduraayo haddaadan aaminsanayn ee adiga iyo xaas iyo aragti idinka dhacayso waxaa malaynaa biyahas kama dhergi kartid iyo xaaskaasuna naftiisa waxaa laga yaabaa inuuna nabad ku daaqsan karin marka eh, waa webigii iyo dadkii adoo ba- adoo oo manaad ka tegey oo macnaha oo biyihii u baahan waxayna ku imaan kartaa marka meelaad ka cabsi qabto lagama liiwaano waxaan rabaa marka bulshadu een, waxaa looga baahan yahay marka hore inay aaminaan maamulkooda maamulkana meel dheer uguma imaane waa wiilashoodii waa gabdhahoodii marka xiga een, markii las- ee, lays firo sab- qofka maamulka markii la yirahdo nin caqabadaana meeshaan ka jirto ayuu wax qaban karaa Een, maahin asigoo macnaha guri meel iska joogo qof usoo waramaysan online ama cabasho macnaha adiga dama qodax haddii ku muddo meesha qodaxdu kaa muddo ama meeshaad ka xanuunsan tahay dhakhtarka haddaad u sheegto dhakhtarkaas waa la falgeli karaa meeshaasu oo inuu daaweeya suuragala laakiin haddaadan sheegan ee tiraa dhakhtarkaan mu adile ku daaweyn dhaha uu kaa da- ood ka daydo waxaa malaynaa meeshaas daawo kama imaanayso marka waxaan qabaa aniga bulshadu ha ka timaado wada shaqayn la shaqayn macnaha maamulka hadda maan hore waxaa la qabtay seminaar oo bulshada iyo booliiska ahay sababtoo booliisku waa ilaaliyaha een, hantida iyo macnaha ee, bidqabka ummadda oo markaas uu dhex joogo Een, marka haddii bulshadii ayna wax soo sheegi karin oyna wax macnaha dhibkaana meesha ka jira ayna dhihi karin booliisku wax ma urin kara waaye marka seminaarkaasaa dhowr saddex maalmood hadda meeshaan ka socday oo macnaha hay-adaba ay soo qabaabiyeen barnaamijkaas waxaa loogu talagalay marka bulshada in laga helo wada shaqayn maamulkii ah maamulku marka meel wal- si walbu noqon karaa ama boliis ha noqdo ama nabad sugad ha noqoto ama military ha noqdo ama shacab ha noqdo oo macnaha xafiisyo jooga oo macnaha ku yimid eh, ama federaal ama si kale ku yimaado ama dowladda hoose milishibi hata dee rabto bulshadu waxay ku qasban tahay inay la shaqayso maamulkaas meeshaas ka jiro si loo dhiirigeliyo ayagana howlaha ay ka cabanayaan waa tahay gudoomiyaha umahadsanya markan isaaq ee waxaad ka dhawaajisay in bulshada iyo maamulka aysan wada shaqayn karin sababo la xiriira kala sareen waa maxay kala sareynta oo aad sheegayso isaaq kala sarreynta aan sheegayo waa mid bulshada dhexdeeda ka jirta wa bulshada dhexdeeda ayay ka jirtaa kala sarreyn bulshada dhe- nolosheeda iyo waxa ay tahay nooca ay tahay lagu faquuqaa kuwana waxay isu arkaan inay yihiin inta ilaahay abuuray kuwa ugu sarreeyo sidee bulsho noocaasa inta gacmaha isu qabsato maamul magaalada kala jirta ay ula shaqay karaan ay ula shaqay karaan waa dee dee runtii waa adag tahay meesha waxa waaye in horta wacyigelin badan la helo waaye dadkan eh, isu haysta inay sarreeyaan loo sheego inayan dadka ka sarreynin ee ummadda la saman yihiin kuwan eh, maaragtay iyaga laftirkeeda sida loo bahdilayay qashinkii isdhigayna la yidhahdo warkaaliya kore usoo usoo kaca ummaddaad la siman tihiin ummadda wax la qabsada in la dhaho ayaa loo baahan yahay maaragtay yaa dhahaya marka isku xirka hawshaas waxaa looga baahan yahay maamulka iyo cid walba wax gashaa loogu- looga baahan yahay I bulshada dhexdeeda inay ka yimaadaan yaa dal yaa dhiso horta dal dadkiisi yaa dhiso war dalkan annagaa caqabad ku eh bulshadan maxaa la jiray deegaanka deegaan walba oo soomaali ay degan tahay soomaalida degan iyaga caqabad isku eh goormaa marka dalka dhismaa goormaa maamul wanaagsan la heli karaa horta markii bulshada ay fahanto in wax la noqdo oo maanta dhibka lagu jiro laga baxo markaas a- a- ay imaan kartaa laakiin waxa waaye intii waxaa kale la wada waxaa anu waxaan fahmaa wax iska maaragta aan meel kasoo qaad lahayn inay tahay waa tahay aqoon-yahan cabdisalaan waad maqlaysay hadalka gudoomiye ku-xigeenka dowladda naafada gobolka shabeellaha dhexe waxa uu ka dhawaajiyey in bulshada dhexdeeda iyagu in aysan eh, gacmaha isqabsan karin sababo la xiriira faquuqyo ay dhexdooda isku hayaan arrinkaa maxaa ugu jawaabaysaa maasha allah boqolkiiba boqol horta arrinkaas waa arrin maalmaha dambe soo cusboonaaday waayihii hore reer joor waxay ahaan jireen dad isku mida oo ilaa hadduu ku diidin wax weliba isla qaybsado oo ciddii maanta qadayso cidda kaleeta ay u gurmato laakiin maalmahan dambe oo siyaasaddii iyo maamulayaashii wixii ay bateen waxaa dad baadiyaha ka yimid ah inay yimideen magaalada waxyaabahaas way jiraan oo gudoomiyaha sheegay waxyaabahaasna waxa lagu gudbi karo keliya waxa waaye in dhallinyarada iyo ilaa hadduu ku diidan dadka shacabka ah oo wax garanin oo baadiyaha ka yimid in dhallinyarada wacyigelin u samayso wacyigelintaas ay u sameeyaan inay maamulka ku xiraan maamulka iyo bulshada waxaa u dhexey kara dadka waxbartay oo ilaa aduu guudiidan dhalinyarada ah boqolkiiba boqol adduunka dhalinyaraha ka shaqeyso dhalinyaraha aa wax qabato marka dhalinyarada waxaa ugu baahanaha inay wax weliba oo caqabad ku ah bulshada in ay u istaagto ay wax u qabato si ay maamulka iyo bulshada ay u wada shaqeeyaan bulshada marka hadday caqabad ka jirto maamulkana caqabadaa ka jirto marka maamulkana hadday caqabad ka jirto bulshadana wuu ka jiraa marka waxaasoo dhan waxaa lagu gudbi karaa inay bulshada wax weliba ay fahanto meel weliba caqabad ka jirta ay ka foojignaato si maamul iyo bulsho wada shaqayso oo ilaa hadduu kuu diidan wax weliba wada qabto oo maamulka wixii loo sheego uu ka jawaabi karo bulshadana wixii maamulka ay ka tabanayso inuu maamulka asina ka jawaabi karo in la helo taasaa muhiima waa tahay guddoomiye hadalka isaaq waad maqlaysay waxa uu ka dhawaajiyey in bulshada ay dhexdeeda ka jirto kala sareen taasina ay si wada jir ah gacmaha iskugu qabsan karin oo ay ka wada shaqayn karin horumarinta degmada ka maamul ahaan maxaa idinkaga qorshaysan kala saraynta ee bulshada dhexdeeda iyo ka maamul ahaan
waa mahadsan tahay walaalkay isaaq horta ee ereygaasu inuu raaligelin ka bixiy ayaa fiicnayd waana yaag fadhiyaa hadda meediyana waa ka waramayaa hadda waxta uu ku fadhiyo jagad aad ku magacaabayso waa tiital tiitalkaasina iskama isaga ma keensan familkiisana ma keensan wuxuu ka yimid maamul warqad maamul oo u saxiixay ayuu meesha ku fadhiyaa wuxuu leeyahay xafiis wuxuu ka yahay guddoomiye ku-xigeen oo mar walba u dooda bulshadaas macnaha ama warbixintooda dhegeysta anigaa ugu sokeeyo wixii warbixina oo macnaha meeshaasu ka jiro dhibaataa waa ilisoo wadaagaa ma la faquuqo xafiis laga celiyaah ma jiro meel control lagu celiyaah ma jirto iidoo waxaan aragnay askar macnaha meesha taagan oo shaqaynayso nin qaraaba la ah oo meeshaas taagan ama gabar qaraaba la meesha ay taaganta ama mooto u wato ee asiga lasoo daynaayo ama mooto ha wato ama gaari kala wato lasoo daynaayo meeshuu rabana uu geli karo xafiiskaas meel xafiis walba u furan yahay marka ereygaas an waxaan jeclaa inuu macnaha ka bixi raaligelin faquuq wax ciyaar ciyaar maaha anigu maanta faquuq waxaan u naqaanaa nidaamkii ka jiri jira south africa ee dadka wadanka lahaa ay baawurka dabada ka raaci jireen ninka cadaankana uu hore macnaha hore ka raaci jiray anigu hadda taas ma qabno waxaan qabaa ereygaasu in raaligelin laga bixiyo lana dabagalo macnaha barnaamijkaas aan hadda barnaamij inuu jira ilamaaha waana ogahay oo hadda anaa ag fadhiyo maamulkii kamida meel hadda lagu faquuqay ama meel wax loo dacday macnaha waa dhici kartaa sad bursi inuu yiraha fiicneede sad bursi inuu yiraah laakiin faquuq waxa waaye erey weyn waaye sad bursi inay dhacdo waa laga yaabaa oo hadda beriga aniga waxaan helo inuu asiga heli waayo waa laga yaabaa aniga waxaan waayey inuu macnaha mid iga sii sarrey u helo waa laga yaabaa kaas sad bursi aa la yiraha waana calaf maahina ma aha faqu- eh, faquuqna maahan eh, wax kalena dhibaato kalena maahan qof hadda beledkan anagu waa wada joogna waa ognahay tiitalka ugu fadhiyaan caddaynaayo inuuna faquuq jirin aada u mahadsan tahay cabdiwiliyo horta guddoomiye cusmaan waxaa moodaa inuusan fahmin hadalka aan ani dhahay maamulka inaga ina faquuqay ma aha anagay maamulka wada shaqayn inay naga dhexaysa lama soo fariisi karno nimay wada shaqayn igala dhexayn sidee mikrofon aan hortiisa ula soo fariistaa ma dhici karaheenbo maamulka anaga waa inay wada shaqayn naga dhexayso taas meel ii dhig waxa waadix ka waduuxi shamsi walqamar waaye ma aha meeshan maamulka wax faquuqooy ah annagana faquuqayna ma aha bulshada dhexdeeda ayaa kala shakisan oo kala aaminsan kan wuxuu aaminsan yahay ninkan heer qabiilka nuucan u dhashay inuusan meel la istaagi karin warkayga fahan guddoomiye ha u qaadanin si kale ha u qaadanin waxaa soomaalida waxay dhahaa sixir waa u sheeg sixir waa ka daran yahay dhahdaa marka waxaa kala shakisan ama faquuqa uu ka dhex jiro bulshada dhexdeeda waaye ee maaha maamulka inaafada aniga aan taytalkeeda ku fadhiyo wax u dhexeeya oo caqabada ma jirto waxaa kala jeedaa in bulshada dhexdeeda iyo dhexdeedii ayaa u baahan in ma aragtay treenino loo qabto war loo sheega dadka soomaaliyeed dad siman inay yihiin aadam iyo xaawo ay wada dhaleen hal meel ay ka soo wada arooreen hal meel ay ku wada aroorayaan inay wax isla qabsadaanna ay muhiim jiddan ay tahay deegaankanna oo ka dhexeeyo in la fahamsiiyo dadka soomaaliyeed waa dhibaatada nuucaasa ena waxaa keenay maamulkan magaalada ka jira sabab uma ahee soddonkii sannadood soomaaliya maxay isku bursanaysa colaadaa laysu dilay qabiilaa laysu dilaay dadka ma aragtay waxa waaye waa la kala daalay maahine qaarkood qulubta la iskama jecla dadka qaar haddaa la sheekaysato cunug yar aan arkaya meel dhexdaas cunug yar oo da'dan sideed jir sagaal jir eh a waxay isdagaalayeen waryaa idinkoo heer heebelaba noocaasi noocaas maa annagana daaratay goob kale soo watay goob kale oo ilma aad soo watay yaa u sheegay guriga habartiisa iyo adoogiisis ka keenay warkaas waxaan ka hadlaya mudana guddoomiye waa maaragtay bulshada dhexdeedaan ka hadlayaa maahe naa- maamulka iyo maxaa la jira naafada wax oo xuqa- xuquuq eh, caqabada u dhexayso ama faquuq u dhexeeyo ma jiro waxaa shaqooyina aan inta shaqo aan isla soo wada qaban adna waa og tahay adna waa ogahay ilahina waa ogyahay waa tabamadsan tahay markaan cabdisalaan ee, sidee bulshada loo bari karaa muhiimadda ay leedahay nabadda iyo horumarinta magaalada waxaa loo bari karaa een, horumarinta iyo nabadda bulshada waxaa loo bari karaa inuu maamulka uu sameeyo ilaaduu kuu diideen een, xa- xalfado oo kaleeto amba inuu sameeyo trinin inuu sameeyo inuu bulshada fahansiiyo ilaaduu kuu diidin oo u sheego waxa keliya ee waxtarka leh inay bulshada gacmaha iska wada qabato oo ilaaduu kuu diidin wacyigelin fiican markii la siiyo bulshada wax fiican ay qabsan karto taasna waxaa muhiim ah inuu maamulka horta gacan weyn uu ka geysto si loo helo bulsho horumar ka shaqayso waa tahay guddoomiye ee, maadaama guddoomiye ku-xigeenka dilada naafada gobolka shabeellaha dhexe uu sheegay in kala aragti dubnaanshiyaha ka dhex jira bulshada ee aysan ka wada shaqayn karin horumarinta magaalada ka maamul ahaan maxaa qorshe ah oo idinkaga degsan si loo mideeyo bulshada loogana shaqeeyo horumarinta magaalada waa mahadsan tahay walaalkii horta mid mid waa kasoo tegiyey oo waa- macnaha waa uga mahad celinaya xaydar waxaan malaynaha magaaladan aan iskula dhalanay annagu ma naqaan qabiil jowhar haddaan nahay ma naqaan qabiil oo hadda xaafad qabiil u go-an afar afar xaafadood waaye jowhar Een, aniga hadda laa- xaafadan toodaag oo kale waa shan laamood oo waaweyn shantaas laamood oo waaweyn qof ka maqan oo ma macnaha ma jirto maanta oo laamanka hoose marka lasii yiraahdo qof ka maqan oo soomaali oo degan inuu jiray maaha Een, inkastoo dadka inuu wax wada noqon karin haddana qof walba meelay wax ka haysaa waxaa iisoo yiri wuxuu yiri bulshada xoogaa ah, macnaha wax ka darayna bulshada waaye ma- ma- maamulka mastuuri waa macnaha waa fakir waaye iyada nafteeda waa fiican yahay fakirkiisa ma lagu mucaaradayo fakirkaasna wuxuu ka imaan karaa dadka magaalada ku dhashay maahee dadkii usoo nolol doontay waaye inay yihiinaa suuragala marka haddii hadalkiisa hadda siduu asiga u dhigay loo raaco dadka magaalada ku dhashay maaha ee waa dadka nololka usoo nolosha usoo doontay ee aanan aqaanin ee ka yimiday Re- goof hebel reer hebelaa lahaa waa suuragal Go- cidaasu meeshaasay ku dhalatay abko abkooy degan yihiin marka waxuu soo aaday magaalo magaaladii oo dad badan ay isla socdaan u arkay mahan anigi saaxiibkey eh, xaydar caqiil waxaa jirto anigii asiga hadda isku weelaan naqanaynaa eh, ba- isku meelaan nagala martiqaadaa isku meelaan isugu tegaynaa isku bawraan raacaynaa macnaha bulsho ahaanan ka warrama maamul ahaan maaha Isku- bulshadu hal meel kawa- eh, kawada wa- cuntaa maqaayad hadda gooni u goono qabiil hebel alle weliba maragta adig ma jirto caalamka laakiin waa suuragal in laga helo maqaayadan reer hebelaale macnaha macnaha fam- eh, eh, qortooy hebelaale iyo heb- qabiil hebelaale in laga yidhaha caalamka oo ilbaxage anagu laakiin ma qabnaba Maqa- hal maqaayadan ka wada cunaynaa ka wada cabaynaa hal ma- martiqaadan tegaynaa marka bulshadaa soo hirtay bulshada iyada laftirkeeda asiga laftirkiisa laga rabaa in macnaha uu ka qayb qaato wacyigelinta dadka noocaas oo kale laakiin hadda aniga wax nagu badan maba aha oo hadda qof walba beertii uu lahaan jiray waa leeyahay Eh, gurigii uu lahaan jiray waa leeyahay nuskii uu lahaan jiray waa leeyahay dukaankii uu lahaan jirana waa leeyahay qof walba xor maxkamadaas hadda ma arkaysid qof dhahaayo gurigeygaa xoog laga haystaa ama beerteyda xoog laga haystaa sababto waxa wax iska qaato waa shacab shacab hadda shacab kale wixiisa baad ku haysto ama ku dhibaateyn karo ma jiro ama beertiisa lasoo daaqaayo ama dukaankiisa cawda la daa- la- la jabsanaayo ma jirto Eh, macnaha midda oo shacabka marka la yidhaahdo waxaan qabaa marka walaalkay gadaal ha loo noqdo guud ahaan barnaamijka doodda oo aad ka dhegeysaneyseen raadiyaha isnaa joobaar shabeellaha dhexe soomaaliya waa niginta ah intaa barnaamijka ceynkana kula aan kulmi doono sidaa iyo ammaano allah
saxiibadaadu waa dar kula socdo suusan ahaadiyo daar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga u ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayay noo sinaanine